xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelle hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadhiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka subax qodobada saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweynaa gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filisha oo faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay guri ku soo dumay xamarweyne kiisaska cudurka covid sagaaliyo toban ee soomaaliya oo gaaray saddex kun boqoliyo soddon ruuxa faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxay al-shabaab oo afduubtay lixdan qofood oo isugu jira haween carruur iyo odayaala gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jeete cusmaan ah oo waxba kama jiraan ku tilmaamay wararkii laga faafiyey shilkii diyaaradeed ee ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne afar iyo tobankii bishaana qodobadaas aad maqasheen waxay ahaayeen dhegaystayaal kuwooda ugu doorka roon warka subax ee raadhiyo cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba faahfaahintiisa
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaada taariikhduna ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo labaatanka warka waxaa soo saaray halkaan idinkaga tabinaya hadduu allah raalli ka noqdo anigoo ah haashim cumar xasan haashim yare iminkasta warkii oo fidsanna gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay guri kusoo dumay gobolka degmada xamar weyne dad badan ayaa laga soo badbaadiyey guri dabaq ah oo kusoo dumay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir kadib markii gurmad ay sameeyeen kooxda gurmadka deg dega ah ee gobolka banaadira gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed ayaa sheegay in ay ku guulaysteen inay soo badbaadiyaan ilaa toban iyo toddoba ruux oo kusoo dumay guri qadiimi ah oo ku yaala degmada xamarweyne waxa uu sidoo kale sheegay in ilaa lix ruux uu dhaawac laga soo saaray dhismaha dumaya kaas oo mid ka mid ah uu dhaawiciisa culus yahay waxa uu sheegay in dadkaasi loo qaaday isbitaalka muqdisho islamarkaana halkaasi lagu dabiibayo xaaladooda sababta ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed filish ku sheegay in ay tahay roobabkii maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayey magaalada muqdisho oo saameyn ku yeeshay degmada xamarweyne
bulshada gobolka banaadir waa uga mahad celinaya dadaalkooda inay mar walba maamulkooda ay garab taagnaadaan oo sida ay hadda noo caawimayaan nooc sii caawimaan ayaan ka codsanaynaa dhinaca kale caawa roobabkii iska daba socday dartood waxaa dumay guri saddex dabaq ah ayaa degmada xamarweyne kusoo dumay gurigaas dad badan ayaa deganaa maamulka gobolka banaadir iyo gaadiidka deg dega ah dabdamisyada iyo ambalansooyinka baalooyinka foorliiqyada kulli waxaa meesha la isugu tegay maamulka gobolka wixii hadda xamar joogay nasiib wanaag marka toddoba iyo toban qofood ayaa laga soo badbaadiyey oo shan qof ay tahay dhaawacyo aada u fudud isbitaallada loo qaaday marka intii kalena ayagoo bad qaba ayaan qofkii ugu dambeeyo haweeney da-ah ayaan ka soo saarnay saacaddan hadda oo ah koob iyo tobankii iyo barkii ama shan saace bar habeenimo qofbas u yaqaan marka taasi waxay ka mid tahay marka khasaarooyinka ay roobabku ay keenayaan magaaladan yacni dhismooyinkooda qadiimka ah yacni mar walba waxaa ka dhaca xamarweyne shangaani markaan oo kale yani inay guryaha soo dumaan guryuhu waa da dadaa ku nool qaar kale ayaa mataqaanaa ay degan yihiin dad barakacyaala meelaha qaar xamar
dhanka kale duqa magaalada muqdisho
faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya al-shabaab oo afduubtay lixdan qof oo isugu jira haween caruur iyo odayaal wararkaan ka helayna gobolka baaya waxay sheegayaan in dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ay dad badan ka afduubteen tuulooyin hoostaga degmada buurxakaba dadka ay afduubteen al-shabaab waxaa tiradooda lagu sheegay in ka badan lixdan qofood oo u badan odayaal haween iyo carruura dadka ku nool deegaanka oo hoostaga deegaanka lahoboore oo hoostaga degmada buurxakaba islamarkaana ah halka laga afduubtay dadka ugu badan ayaa raadhiyo cadaada waxay u sheegeen in al-shabaab dadkoodii ay la aadeenaa dhanka deegaanka iidaa leh oo ay maamulaana dadka noo warramay oo codsaday in magacyadooda aan warbaahinta loo isticmaalin ayaa sababta loo afduubtay dadkaas noogu sheegay inay salka ku hayso dagaal maalmo ka hor ka dhacay goob warbiyood ah oo lagu murmaya sida dadkan ay noo sheegeen al-shabaab ayaa bilihii biyihii ku jiray goobtaas waxay isku dayeen inay ka iibiyaan dadka deegaanka waxaana arrintaasi ka dhiidhiyey oo dagaal ku qaadaya dhallinyaro is-abaabulay oo ka soo jeeday dadka deegaanka gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaana ayaa si adaga uga hadlay in dameer uu sababay shilkii diyaaradaha gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan ayaa waxaa ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararkii laga faafiyey shilkii diyaaradeed ee ka dhacaya garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee afar iyo tobankii bishan maalmo kadib markii uu dhacay shilkaas warbaahinta kenya oo soo xiganaysa maamulka shirkadda iska leheyd diyaaraddaas ayaa baahisay shirkaas in uu sababay dameer soo galaya dhabaha garoonka ee diyaaraddu ay ku degi laheyd taas oo si ay sheegeena sababtay in duuliyuhu weecdo diyaaradda oo markii dambe dhacday gudoomiyaha cali jeete cusmaan oo shalay gelinkii dambe warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne ayaa carabka ku adkeeya in marnaba aysan suurtagal ahayn in xoolo ay soo galaan garoonka islamarkaana ay been abuur tahay in dameer soo galay garoonka uu sababay shirka diyaaradda gudoomiyaha ayaa sheegay in garoonka uu ku wareegsan yahay silig islamarkaana aada loo ilaaliyo taasi oo sida uu sheegay aan saamayn in xoolo soo galaana kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya ayaa gaaray saddex kun boqol iyo soddon ruux wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahisa wararkii ugu dambeeyey cudurka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya warbixinta ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ayaa sidan u qorneyda labaatanka julaay sannada labada kun iyo labaatanka warbixinta covid sagaal iyo toban ee soomaaliya dadka laga helay koob iyo toban ruux somalilan saddex qof banaadir toddoba qof halka jubbalandna laga helay hal qof dumar toban qof haw ragna hal qof bogashada guud waa shan qof halka dhimashadana aysan waxba ahayna tirada guud ee laga helaya soomaaliya saddex kun boqol iyo soddon ruux bogashada guuda kun afar boqol iyo lixdan iyo laba ruux halka dhimashada guudna ay tahay sagaashan iyo saddex ruux guud ahaan dhegeystayaal intaasi waxaa nooga eeg warkii subaxaad kala socotay raadiyo cadaado warka waxaa soo saara halkaan idinkaga tabinaya anigoo ah haashim cumar xasan hashimire warkan warka xiga oo bahdii raadiyo cadaado isku duuban idinla dhegeystayaal sidaa iyo ammaano allah
heerkay